حق العبد جامع قريب وسو دواق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم bulshada halkan isugu timi ee dhulbahante ee isugu timi aayahooda inay ka tashadaan tashigooduna uu noqdo kii rumoobay ee wax qabasho lahaa waxaan ku salaamayaa salaanta sharciga assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan u gabaadinayaa mahad u celinayaa dadka halkan ragga ka aroosay shirka ilaa qurba joogtii jaaliyadaha waddanka isaga yimi ee aanu iyadoo dadka hurdo toosiyey dad ninku wuxuu qabto lagama waa loo sheegaa dhulbahanta isagoo hurda oo sida uu yahay aynu garanayno nimankii toosiyey ee shirkii idlanka ku shiray ee toosiyadee u qaatay inay u arkay inuu dhulbahanta dhulka yaal ee kor u qaaday mahad baanu celinaynaa waxaanu mahad u celinaynaa gabdhaha ilaa iyo dabad iyo daaqilba saddex shanta bilood shaqaynayay ee waxa lagu jiifo iyo waxa la huwado iyo waxa la gogladaba keenay ee shaqada kale u taagan intaa ee wixii raqaban lahaaba iyagu ka xigsaday iyagana mahad baanu celinaynaa ilaah baa mahad leh wax aan la sheegin oo dadku uusan adigu dhe isimadu war isimadu waa waa xubintii koobaad iyagana waxaan u celinaynaa mahad baan u celinaynaa inay iminka u shaqeeyaan dalkooda iyo dadkoodana waa ku gabaadinaynaa waxaan la sheegin dhulka waxaa la sheegay gobonnimadeenna inta waxa soo celiyey baa la sheegay waxaa la sheegay kalshaale meelihii aynu wax ka qabanay waxaan ku gabaadinayaa meesha la yidhaahdo dalka waxaynu ku dhimanayno ama aynu doonayno inaynu wax ka qabanno waxa weeye waa dhulkii oo laynaga qaado aynu ka tagnay siddeetan sannadood meeshii uu garaadjaam garaad cali garaadjaamac yidhi siddeetan sannadood intaa meel dhul oo aynu leenahay oo soo noqda waxaan hayaa magaalada ceegaag nimanka ceegaag degay ee ku soo celiyay dhulka dhulbahante soo celiyada ka dhigay iyadoo dhulka iyadoo aynu ka faydanay salka u dhigay qoladana mahad baanu celinaya intaan markaa ka gudbo hadalkayga waxaan ku furanayaa war hadalaan la soo qaadin weli baan idin sheegaya reerka daarood la yidhahdaa wuxuu leeyahay xubin buu leeyahay la aqoonsado xubinta uu leeyahay waxa weeye curadkiisa waa ixtiraama curadkiisa war curadkeenna maxaad dhulbahaanto curadkaaga maxaad u ixtiraami weyday maxaad u ogaan weyday ee waxa waxa uu ku isman yahay iyo xaq wuxuu leeyahay iyo ducadiisa war maxaad u ixtiraami weydeen u ogaan weyday waxaanu leenahay haddaad idinku odhan weydeen soomaalida waxay ku maamaadaa haddii lagu sheegana waa laysa sheelaa haddii laysu sheegi waayana waa laysa sheegaa war waxaanu leenahay curadkii weeyaan xuseen siciid waa curadkiinii intaan dal maraayay ee aan dadka dhex maraayay anigu ummaddaa kale waxay ku isticmaasho ma aqaana reerka daaroodleeda curadkiisa waa tixgeliya waa ka ducaystaa oo guddoonku u dhiibaa oo furitaanka u dhiiba war curadkeenna maogashiin inay idiin duceeyo oo wixii uu aad tixgelaysaan oo ixtiraamkiisa siisaan maogashiin waxaanu leenahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa waxaa ilaahay ina tusay gobonnimada ilaahay ina tusay war dhulbahanta waad ogtihiin oo waxaa ka soo sheekaysaan war dalka waad ogtihiin dhulbahanta wixii ilaa nugaal ilaa caro ogaayeen war dhulbahantaa iyo faraskiisa haysan jirin war waxa laga baqo dhulbahantaa jiri jiray war waxa qabsada oo dalka u taliya dhulbahantaa jiri jiray war ilaahay waxaanu ka baryaynaa taqada aynu lahayn ee aynu ku aynu ilaa iyo awowayaasheen aynu ahaan jirnay ilaahay inuu inoo soo celiyo shirkaa maanta ee aynu gallay ee u fadhiisanay ee ilaahayna tusay inuu taqadii aynu lahayn ilaahay nagu soo celiyo waxaanu ilaahay ka baryaynaa inaynu noqonno dadkii la eegaya layska eegi lahaa waa layska keen eegi jiray dadkii layska keen eegaya inaynu noqonno aanu ilaahay ka baryaynaa dadkii dhulbahanta ee soomaaliya horseedi lahaa ee burburka soomaaliya afgarasho u horseedi lahaana ilaahay inuu inaga dhigo intaa markaan ka gudba in yar baan ku daraya halkan shalayto waxoogaa waxaa ka dhacay boqorkii boqor cabdilaahi waxaa ka dhacay waxyaalo oo isaga laga diiday dadkuna aad iyo aad maaragtaa isagana jafog u sameeyey waxaanu idinka tacsiyadeynynaa odaygaas inkastoo uusan siduu u jeeday hadalku waa nargi baa la yidhi meeshii loo qaadaba waa u kaxa wixii loo qaatay hadduu isagu u jeediyo hadduusan u jeedi waa tolka waa ka xaalmarinayna waa ka saxseenayna waxaanu kaloo idiin sheegaynaa inuu golaha iman doono oo ka warrami doono sida uu ka qabo dhulbahante ama wuxuu qaban doono ama wuxuu qaban jiray ama iminka wuxuu ka qabay inuu golaha ka warrami doono waxaanu rajo weyn ka qabnaa inuu dadka oo dhan raali gelin doono oo waxa laga doosnay aynu u doosnaano whurbaynu ka doosna aan doosnaano waxa kale aad ogaysaan war waxaan idiin sheegaya war markaynu maamul aan dhisano maamul aan dhisana laleeyahay war maamulka haddaynaan haddaynaan isku tixgelin oo inanka inoo soo baxo waxa inoo taraya marka uu soo baxo ay laba iyo toban iska garab dhisaan oo ka garab kacaan war waxba qabsan kari mayno war soomaali waxaa gumeeyey hoos udhiga waad og tihiin war waxa alla wixii aynu isla garanno aynu iska ilaalino mucaarad aan iska ilaalino laba iska horjeedaan aan iska ilaalino taana sidaasaanu intaana wada ku gubaabinayaa waxaan hadalka kaga baxayaa dhulbahanta ha jiro ilaahay ha nooleeyo taqadiisii ilaahay ha u soo celiyo sidii uu rabay ilaahay ha u aqbalo ina soomaali waxeeda kanahay horseed ilaahay ha uga dhigo اللهم صل على سيدنا محمد فاتح
فاتح آدي آد بما سيها عاقل آدي آد بما سيها عاقل عبد الجامع قي